alaikum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ay isugu yimaadeen isimo culimo odayaal dad fara badan oo kala duduwan xafladaasoo munaasabadeedu ay tahay furitaankii masjidka xaaji cali cilmi iidle ee magaalada eegaag runtii wax aada loola yaabo weeye marka la eego magaalada yaraanteeda iyo masaajidka weynaantiisa iyo sida loo qurxiyey iyo sida loo dhameeyey iyo sharafkiisu isma daboolaan waxaa muuqanaysa in calaamad wanaagsan ay u tahay magaaladan yar inay iyana kobci doonto oo kori doonto oo masaajidka weyne maanta dadka yari ku tukanayo uu buuxsami doono haddii alla yidhaahdo mustaqbalka soo socda sidaasaanu ilaahay uga baryaynaa waxaanu ku faraxsannahay annagoo meel fog ka nimi inaanu xafladdaa kasoo qayb gallo sida fiican loo agaasimay waxaanuna u ducaynaynaa dadkii hawshaa qabtay kuwii masaajidka dhisay kuwii dhaqaalaha lahaa kuwii nidaamiyey kuwii xafladda kasoo qayb galay kuwa jooga ee ku tukan doona intaba waana u ducaynaynaa waana u mahadnaqaynaa waxaan hadalka kusoo gebagabaynayaa waa mucjiso runtii marka la eego aan lagu arki jirin magaalooyinka marka la asaasayo in magaaladii oo wax yara masaajid noocaasa laga dhiso waxayna noqon doontaa insha allahu fal wanaagsan oo lagu daydo in marka horeba guriga ilaahay lasii dhiso marka dambena guryaheenna aynu dhisanno waa wax lagu dayan karo hadalkayga waxaan kusoo gebagabaynayaa ilaahay ha u naxariisto sheikh xaaji cali cilmi iyo dhammaanba ehelka dhintay ilaahay waxaynu u baryaynaa kuwa noolnoolna in ilaahay dembigooda dhaafo ilaahay waxaynu u baryaynaa cid allaale ciddii hawshaa qayb ka qaadatayba hadday dhaqaalo tahay iyo hadday si kale tahayba in ilaahay abaalgud iyo ajar wanaagsan siiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa hadal ka baxay shanaasici ismaan cali
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam waxaanu allah mahadle waxaanu u mahadnaqaynaa dadka sameeyey xafladda tan islaamiga ah ee fiican ee ah masaajidka la dhisay laga dhisay deegaanka eegaag two eegaag two eegaag one iyo ceegaag two inta aynu magaca u kala waxeynayno weeye ceegaag two masaajidka laga dhisay ee jaamac xaaji cali cilmi lagu magacaabay baanu ka qaybgalkiisa iyo uyeeritaanka naloogu yeedhay iyo xafladda iyo munaasabadda lagu qabtay yaanu alla ugu mahadnaqaynaa dadka xafladdaa qabtay ee ka shaqeeyey ee masaajidkaa dhisay iyo kuwa maalgeliyeybana waanu ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu u naxariistaa iyaga iyo waalidiintoodii annaga kasoo qayb galay ee masaajidka la dhisay soo ajiibnay haddii ilaahay kuu ron yahay annagana ajar khayr qaba intii usoo waxaysayna allaha ka siiyo sawaab wacan allah inaga siiyo waxaana aada iyo aada ugu faraxsannahay degmada ceegaag oo muddo yar ku sinay degitaankeeda qaab dhismeedka ka socda hadday tahay iskuullo hadday tahay dhakhtar hadday tahay dhismayaal kale oo wanaagsan oo kuwii dadku u hoyan jira lagu nacfiyi jira hadday tahay biyaha laga sameynayo haddii ay tahay suuqyada loo sameeyey aada iyo aada baa noo farxad gelisay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin berigii beeshu halkan degtay waxaanu lahayn ilaahay baa isagu waxog allaha weyn baa qof walba maslaxadiisa og iyo cid walba wixii sidinkiina nagu dhacay xa- rabbaaniga ahaa ee qadarta ilaahay ahaa ee inagu dhacay dhex waxaynu moodaynay berigii inaynu cadho iyo waxi ilaahay dhulkeenni aynu ka tagnay buu inagu soo celinayo inagu fidinayo laa kaalada dhulkiino ilaahay baa isagu maslaxadeeno ilaahay wuxuu igu og yahay waa dhaare intaa aan baabuurka kusoo socday iyo mar hore oo aan imid iyo imikaba waxaa niyadayda sida ay ugu jirto keligay inaan waxaa qabsanay anigu keligay niyadayda iyay la tahay faraxa iga haya dhismaha wanaagsan iyo sida dadkii loogu beeray iyo sida aan deegaanka lagu yahay iyo sida nacsiga fiican sida wax looga soo saaray iyo sida way ugu socoto mashaariicdu alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaanu leenahay intii dhimatay iyo inta noolba wixii ummatal maxameda ee ashahaato ee islaam ah ee islaamnimadooda sugantay allah ha u naxariisto innagana ilaahay hayna cafiyo marxuumka masaajidka lagu magacaabay oo shiik ahaa oo ehel kitaab ahaa oo aynu nagiinay oo ilaahay awlaadiisii fikirka iyo maskaxda wacan ee uu siiyey iyo mas- maalkooda ay ugu tabaruceen iyo muslimiinta kale walaaladooda ee la garab gashay ee wax ku biirisayba iyagana ilaahay jannadii ha ka waraabiyo kulligeen bana jannadii allah inaga waraabiyo tawfiiqna allah hayna siiyo soomaaliyana waa burburtay allaha hagaajo ilaahayow noo hagaaji ilaahayow rabbigada waxaa naga xumaatay ilaah waxaa naga xumaatay qabyaalad iyo waxun baa nala dhexgeliyey